Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa lagu qabtay tabobar ku saabsan samaynta qorshaha iyo ka hortagga xanuunada aan faafin. Tababarkan oo socon doona muddo laba maalmood ah ayaa waxaa lagu qabtay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka iyo bahda caafimaadka ee magaalada Hargeysa. Mire Maxamed Xuseen oo ah madaxa mashruuca xoojinta maamulka Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarka.
maanta waxaa farxad noo ah shirweynaha laga tashanayo sidii loo samayn lahaa national strategy oo loo sameynaya xanuunada aan faafin Een, mashruucan aan een, ma- mashruucan een, soo qabanqaabiyey waxaa ujeedkiisu yahay inuu ko- kor u qaada wacyigelinta iyo daryeelka xanuunka macaanka oo ah mashruuc baylod ah aanu la- sanadkii labaad fulinayno kaasoo aanu kaashanayno wasaaradda caafimaadka weliba qeybta eh, national communicable disease department oo ah eh, qeybta xanuunada aan faafin ee wasaaradda caafimaadka mashruucan ujeed- eh, saddex ujeedu leeyahay ujeedada koowaad waxa weeye kor u qaadidda wacyigelinta bulshada ku nool toddoba i d b ama toddoba barakacayaal oo ka mida xaafadaha eh, hargeysa iyo berbera halkaasay ku nool yihiin dad danyar ah oo u nugul xanuunka eh, aan faafin siiba macaanka qaybta labaadna waa in eh, dadka la nool xanuunka macaanka eh, aqoontooda kor lagu qaado si ay ula noola lahaayeen xanuunka macaanka een, una maarayn lahaayeen marka taasoo kale waxaa laga caawiyaa een, lacag ay ku shaqaystaan baa la siiyaa si ay u- awood ugu yeelan karayaan inay reerkooda daryeeli karayaan una soo iibsan karayaan qalabkii caafimaadka iyo cunto ku habboon xanuunka macaanka ayaa eh, marka waa la tayeya waa la xoojiyey qoyska taasoo xagga ganacsiga iyo xagga aqoontaba kor loogu qaadayo Een, ujeedka saddexaad waxaa weeye kobcinta aqoonta shaqaalaha caafimaadka iyo macalimiinta kuwaas oo ka shaqeeya mchada toddobada i d b ama barakacyaal ee ku yaal berbera iyo hargeysa si kor lagu qaado aqoonta shaqaalaha caafimaadka iyo macalimiinta si ay u garan karayaan sidii loo daryeeli lahaa caruurta ama dadka waayeelka ee la nuun xanuunka macaanka Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeye oo daahfuray tababarka ayaa shaqaalaha kula dardaarmay inay ka faa'iidaystaan tababarka.
runtii eh, sidaad la wada socotaan eh, berigii hore wasaaraddu waxay la baaxaadegaysay dhibaatada ay leeyihiin xanuunada faafa waxa een culayska ugu weyn oo inaga saarnaa xanuunada faafa waxaad maqlayseen xanuunada tallaalka lagaga hortago waxaad maqlayseen xanuunada global fankee t b da iyo malaariyada iyo h i v ga waxaad arkayseen xanuuno outbreaka ama dilaac ah oo eh, sanadkiiba mar soo noqda ama laba jeer soo noqda Eh, waxaynu arkaynay xanuunkii covid 19 kee dunida oo dhan saameeyey waxaynu arkaynay jadeecada iyo siday u dilaacdo waxaynu la soconay xanuunada shubanka ee ay eh, dullin eh, eh, ee cudursidayaasha kala duwani keenaan sida bakteriyada iyo fayraska iyo wixii la mid ah Eh, xanuunadaasaa runtii eh, wasaaraddu ay culays iyo cadaadisba ku hayay oo ay la dagaalamaysay